Dalka Kenya waxaa saacadihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay dilal loo geystay baadari Kenyaan ah iyo dad kale oo ku sugnaa ismaamul ka tirsan dalkaasi. Degmada Igwamiti Parish oo ka tirsan magaalada Nyahururu ee dalka Kenya ayay kooxo hubeysan ku dileen mid ka mid ah baadiriyaasha Kenyaanka ah ee ku sugnaa magaaladaasi. Waaxda dambi baarista ee dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay baaritaano ku wado dilka loo geystay baadarigan, waxaana meydka baadarigan laga helay waddada dheer ee isku xirta magaalada Nakuru iyo Nairobi. Sidoo kale, ugu yaraan laba ruux oo Kenyaan ah ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay magaalada Lurambi ee ka tirsan ismaamulka Kakamega ee dalka Kenya. Wararku waxay sheegayaan in dilalka loo geystay labada xubnood mid ka mid ah uu beegsaday waardiye ilaalinayay goob shidaalka lagu iibiyo. Koox lagu sheegay Burcad ayaana xili habeen ah weerartay waardiyahaasi, waxayna ku weerareen meel waxyar u jirta saldhigga booliska, halkaasi ayayna ku dileen. Kenya waxa ay ka mid tahay dalalka Afrika ee ay ku xooggan yihiin dilalka iyo dhaca baahsan. Dilalka ka dhaca gudaha dalkaasi ayaa isugu jira kuwa dhex mara kooxo iyo ciidamada ammaanka iyo kuwa kale oo burcada u geysta xoolo dhaqatada, beeraleyda iyo qaybaha kale ee bulshada.